أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorka roon madaxii hore ee murtadiinta oo qiray in murtad gurguurte uu dhulboob xooggan ku hayo shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland oo abaabul ciidan ka wada deegaano ka tirsan gobolka gado xilli xiisadda colaadeed ee u dhexaysa jubbaland iyo kooxda riddada ay ka taagan tahay gobolkaasi kataybal ikhbaariya oo baahaysay filim cusub oo ah qaybtii saddex iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri askar ka tirsan murtadiinta oo lagu dilay howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay dowladaha cadowga ah ee masar iyo yuganda ayaa ku heshiiyey sidii ay hoggaanka ugu qaban lahaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ee eu som ganacsatada xoolaha ee gobolka waqooyi ee soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtad xasan gurguurte in uu ka hor istaagay dhoofinta xoolaha islamarkaana shakhsi gaara u xidhay ganacsiga dhoofinta xoolaha soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay mu'asasad tacliimi ah oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaasi madaxa maamul madaxa maamulka gaalaraac ah ee isugu yeera hiiraan state oo si kulul uga hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray murtad samboloshe oo ah taliyaha maleeshiyaadka ashahadla dirarka ah ee kooxda riddada soomaaliya kulan wadatashi ah oo looga hadlayey sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadda islaamiga ee gado أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus oo faahfaahsan madaxii hore ee murtadiinta ayaa qiray in murtad gurguurte uu dhulboob xooggan ku hayo shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo faahfaahinaya xilli magaalada muqdisho uu ka socdo dhulboobka xarkaha goostay ee ka dhanka ah xarumaha danta guud iyo guryaha dadka shacabka ay leeyihiin ayay qayladhaan cusub soo saareen siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan kooxda riddada war-saxaafadeed ay soo saareen xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada shariif sheekh axmed oo horey kooxda madaxweyne uga soo noqday iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayay ku sheegeen in xasan garguurte uu wado dhulboobkii ugu xooganaa taariikhda soomaaliya islamarkaana la gacan marsaday dhulal ay lahaayeen dad shacab ah siyaasiyiintan ayaa ku eedeeyey madaxda kooxda riddada inay lacago malaayiin dollara ka sameynayaan dhulboobka oo xooggiisa ka socda gudaha magaalada muqdisho waxay uga digeen ganacsatada waaweyn ee ku lugta leh dhulboobka in hantidooda ay iska geliyaan dhul booli ah haddii ay taas sameeyana ay ku khasaari doonaan haddaba waxaan uga digaynaa ganacsatada sida sharci darada ah looga iibiyo dhulka danta guud iyo dadka kale ee la siiyey looga qaanbaxay amba lagu laalushay inaysan ku kadsoomin milkiyadda iyo yeelashada dhulka dowladda waana in ay ogaadaan in dhulkaas laga iibiyey la boobay ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ay soo saareen siyaasiyiinta mucaaradka ah war-saxaafadeedka ay soo saareen xubnahan ka tirsan kooxda riddada ayaa xasan garguurte ku eedeeyey inuu dalka ka wado boob dhaqaale iyo khalalaase siyaasadeed iyaga oo carabka ku adkeeyey in waxa socda ay yihiin booli qaran oo ay ula jeedaan hanti boobka lixaadka leh ee caasimada ka socda dhinaca kale waxaa weli degmooyinka gobolka banaadir ka socda isku soo baxyada ay dhigayaan dadka shacabka ah ee guryahooda laga soo barakiciyey kuwaasoo aan haysan meel ay hoy ka dhigtaan isgoyska taraboonka degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa lagu arkayay qoysas iyaga oo joodaryaal wata waddada dhexdeeda degay sabab la xiriirta iyagoo aan haysan meel ay degaan kadib markii guryahoodii cagaf la geliyey isgoyska tarabuunka qayb ka mid ah joodaryaalka iyo alaabta ii taallaa guri aan dega ma haysto meel aan ku noolaado ma haysto dhul ma lihi marka dhibaatadaasaan ahay dadka dee masaakiinta ahna dee oo awoodda aan lahayna in maaragtay loo qoonsanaayo oo laleeyahay ma waxba laydima siinaayo markuu dhammaado dhulka dawladda in lagu xijin doono dhulka sabar loo gale oo dadka caadiga u degan yihiin oo konton sano lixdan sano lalahaa laakiin waxaan ka xunnahay oo barbaleen nagu noqday dawladda inta dhulkii naga qaadato xasan sheekh maxamuud uu dad maaragtay uu asaga jeebka uu ku wato uu dhulka siiyo kadibna la goobagoobeeyey anigu hadda waxaan imid xaafadda iyadoo la goobagoobeeyey waxaa haddana xan igu soo gaaraysa dadka qayb ka mida in ay ku hari rabaan oo loo sharciyeynaayo dadka dee masaakiinta ahna dee oo awoodda aan lahayna in maaragtay loo qoonsanaayo oo laleeyahay ma waxba laydima siinaayo shacabka danta yar ee dhulkoodii la boobay ayaa xasan garguurte iyo madaxda kooxda radada ugu baaqay inay joojiyaan dhulboobka waxayna isweydiiyeen waxa ay bulshada muqdisho mowqif mida uga qaadan laadahay dulmiga lagu hayo
waxaan ka cabanayaa maanta xawsasho oo maxaa la dhihi jira maanta aan heer kaa gaarsiinay inay nagu tuntaan oo dadkayga dilaan oo dawla guryihiina laka saaraan oo maanta maati aan waxba haysanna laka saaro xaq noqon mayso xasan sheekhna xilkaa ka dego awlaadiisana iyo wixii maanta la dhibaatay ilaahay ha dhibaatayo musiibana alla ha kuma maxaa naloogu tumaraa maxaa naloogu dheelaa maxaa naloo naloo jirdilaa maxaa maalin kasta ilmahay naloo bagxinaa maxaa maxaa sahib naloogu keenaa xagaf naloogu naloogu gumaada gumaad maan ku noolaan karnaa gumaad ma rabno madax weyne adanna quursanaynin oonna yasaynin
maalin waliba waxaa magaalada muqdisho warbaahinta kula hadlay qoysaska cabanaya dhulboobka oo gaaray meeshii ugu xumaa mas-uuliyiinta kooxda radada ayaa lacagaha ay ka helaan dhulboobka u samaystay akowno gaar ah dadka waayojoogga ah ee ku sugan gobolka banaadir waxa ay sheegayaan in wax la mid ah dhulboobka hadda socda uusan taariikhda soo marin
maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa abaabul ciidan ka wada deegaano ka tirsan gobolka gadow xilli xiisada u dhexaysa jubbaland iyo kooxda ridada ay ka taagan tahay gobolkaasi casaam carafaat ayaa warkan inoo faahfaahinaya xiisadda u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa iyadana hadda isku horfadhiyaan gobolka gadow kooxda ridada soomaaliya ayaa bishii hore u daabashay gobolkaasi maleeshiyaad fara badan iyadoona sidoo kale u dirtay saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin ka tirsan si halkaasi uga bilaabaan dhaqdhaqaaq ka dhan ah axmed mudoobe maamulka jubbaland ayaa isagana bilaabay dhaqdhaqaaq militari oo uu ku doonayo gada inuu ka difaaco kooxda ridada soomaaliya maxamuud sayid aadan oo ah ku-xigeenka axmed mudoobe ayaa magacaabay guddi ka kooban ilaa iyo toddoba xubnood kuwaasoo loo xilsaaray inay isku dabaridaan maleeshiyaadkooda ku sugan gobolkaasi si ay isku difaacaan dhankiisa murtad maxamed xuseen isaaq oo ka tirsan saraakiisha jubbaland ayaa sheegay in kooxda ridada abaabul dagaal ay ka wadaan gobolka gado aysanna aqbali doonintaasi isagoona goodi u diray murtad guurguurta iyo kooxdiisa dowladda dhexe dhaqdhaqaaqyada ay gobolka gado ka wadayso arrintaa ayadaa mana la aqbali karo barnaamijkaas aad iyo aad bay uga soo horjeedaan mana aqbali karno waana ka digaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba maleeshiyaadka kala tabacsan murtad guurguurte iyo murtad axmed mudoobe ayaa hore ugu dagaalamay deegaanka raaskabooni iyo degmada doolow oo ka kala tirsan jubbada hoose iyo gado iyaduna dagaaladaasi looga italroonaaday maleeshiyaadka guurguurte kataib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii saddex iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix abuxasaan ayaa filimkaas soo daawaday warbixintanna inooga diyaariyey
waxaa weli halkoodii ka sii socda muuqaaladii lagu soo bandhigayay qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiriga laga qeybiya wilaayaadka islaamiga markan kataa'ib al ikhbaariya waxay u jihaysatay dhanka degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe halkaasoo ay isugu soo baxeen boqolaal muslimiinna oo ka mid a dadka degan degmada iyo kuwo kaloo ka yimid deegaanada ku dhow bu'aale qaybtan fiidiyowga ee degmada bu'aale waxaa lagu soo bandhigayaa dad loo sameynayay barnaamijka kobcinta xoolaha kuwaasoo la siinayay ari iyo lo dadkan loo sameynaya mashruucan kobcinta xoolaha waxaa la siinaya qaar ka mid ah soddon iyo shan neef oo ari ah halka qaarna la siinaya toban neef oo lo ah qaar ka mid a dadkan oo ka soo muuqanaya kaamirada katayb al ikhbaariya ayaa mahadalla kadib u mahadceliyey mujaahidiinta iyagoona mujaahidiinta u duceeyey gaaladana habaaray maxamed duhir fuulow nurmad buaale halkaasoo meeshaan jooga toban neef oo lo-ah waxaan u ducaynaha inays ilaahay gacantooda tii korreysa in alla ka dhigo gaaladan alla ka jibiyo waraw cabdi maxamed lo-ah dhaysi toban neef oo lo-ah marxad waa waa maasha allah waa fiicantah waxaan ugu ducaynaa in gaalada ilaahay naga qabto magacayda cabdirashiid shukri saalax lo toban neef alii siiyey mujaahidiintana siisa allah ku barakeeyo waxaan ugu ducaynaa inuus ilaahay barakeeyo gaaladan ilaahay guul ku siiyo ilaahay gacantooda kor ka dhigo mujaahidiinta ilaahay barakeeyaan ugu ducaynayaa
magacayda cali yiro xasan waa degmada buaale maanta waxaa liisii toban neef oo lo ah ugu dambeys waxaan dhihilahay walaalaha mujaahidiinta gacantooda kor allah ka dhiga uma alxamdulillah ilahay mahad iskale kadib walaalaha mujaahidiinta mahad iskale aad iyo aad aan ugu faray shariifo ibraahim erey soddon iyo shan neef maasha allah muslimka muslimiinta allaha u kaalmeey muslimiinta allaha u kaalmeey gaalada allaha jabasa muslimiinta allaha u kaalmeey
mashruucan kobcinta xoolaha waa qayb ka mid a sakada xoolaha nool ee laga qeybiya wilaayaadka islaamiga sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga fideoganna waxa uu noqonayaa kii saddex iyo labaatanaad ee laga soo saara mashruucaas iyadoona ay ka faa'iidaysteen kumannaan muslimiinnahu ay ku waajibtay in la siiyo sakada xoolaha nool mahadsanid abuuxasaan askar ka tirsan murtadiyiinta ayaa lagu dilay howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay howlgal xalay ay mujaahidiinta ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maleeshaadka riddada ee waran waxaana laga soo qaniimaystay laba qori oo ay siteen dhanka kale wilaayada baay qarax ayay mujaahidiintu xalay fiidkii la beegsadeen saldhigga maleeshaadka murtadiyiinta ay ku leeyihiin xaafadda hareerikaadiyow ee magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi lala eegtay maleeshaadkii halkaas ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay askari boolis ah oo lagu magacaabo garuun sidoo kale baay waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada diinsoor ku dileen murtad guddoomiye xaafadeed ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban degmada diinsoor murtadkaas oo lagu magacaabi jiray xasan maxamed mayow dowladaha cadowga ah ee masar iyo yugandha ayaa ku heshiiyey sidii ay hoggaanka ugu qaban lahaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ee e u som yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
dowladaha ay ciidamadoodu duulaanka ku joogaan dalka soomaaliya ayaa weli isku hardinaya cidda awoodda ugu badan ku yeelanaysa isbahaysiga e u som ee maalmo kahor shaqadiisu bilaabatay madaxweynaha masar cabdifataax asiisi ayaa xusulduub ugu jira sidii dowladdiisu ciidamada ugu badan ugu yeelan lahayd isbahaysiga afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada masar ayaa lagu sheegay in asiisi iyo weyri museveni ay khadka taleefanka ku wada hadleen ayna isla afgarteen arrimaha geeska afrika gaar ahaan soomaaliya masar ayaa doonaysa in awood militari iyo mid siyaasadeed ay ku dhex yeelato howlgalka afrikaanta ee soomaaliya si ay ula loolanto dowladda xabashida etoobiya oo iyana qayb ka ah howlgalka cusub ee eyusom inkastoo aan weli ilaa iyo hadda la soo saarin dowladaha ka qaybgalaya howlgalka afrikaanta ee dhowaan la iclaamiyey iyo sida ay u kala qaadanayaan tirada ciidamada oo wadarta guud tahay labaiyo toban kun iyo lix boqol oo askari ayaa haddana la rumaysan yahay in khilaaf xooggani uu ka taagan yahay sida ay dowladuhu ciidamada u kala qaybsanayaan ilawareedyo ayaa sheegaya in dowladaha yuganda iyo masar ay noqon doonaan kuwa ugu ciidamada badan isbahaysiga ee yusom waxaana kusoo xigi doona jabuuti iyo etoobiya oo min laba kun oo askari ku yeelan doona halka kenya ay heli doonto kun iyo shan boqol oo askari wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladda burundi ay go'aansatay in howlgalka ay isaga harto balse faransiiska iyo maraykanka ayaa wada dadaallo ay ururka midowda afrika uga dhaadhicinayaan in burundi aan laga reebin howlgalka inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay sheegtay in ciidamadoodu qayb ka noqonayaan isbahaysiga eu som haddana waxaa jira ismaandhaaf ku aadan halka ay ciidamada xabashidu dalka ka joogayaan masar ayaa doonaysa in lagu wareejiyo magaalooyinka xuduudbeenaadyada ku dhow ee ay hadda ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya halka xabashida oo ay arrintaasi diidan yihiin Yoweri Museveni oo ah madaxweynaha Uganda ayaa isku dayaya in Masar uu ku taageero doonitaankeeda ah in ay kaalin weyn ku yeelato isbahaysiga ee USOM
ganacsatada xoolaha ee gobolka waqooyiga soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtad xasan gurguurte inuu ka hor istaagay dhoofinta xoolaha islamarkaana shakhsi gaara u xidhay ganacsiga dhoofinta xoolaha soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warkan inoo faahfaahinaya ganacsatada suuqa xoolaha ee magaalada hargeysa ayaa cabasho weyn ka muujiyay ganacsato carab ah oo lagu wareejiyey mas-uuliyadda xoolihii laga dhoofin jiray gudaha dhulka waqooyi sida lagu soo waramayo waxaa tallaabadan qaaday misna heshiiskan hoose ganacsatada carabta la galay murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya isagoona markaana macaash ka raadiyey suuqyada xoolaha iyo dekedaha laga dhoofiyo sida tanberbere oo ay hadda doodeedu tahay midda taagan waxaa saacaday lasoo dhaafay warbaahintu ay soo gudbisay tobnaan dad ah oo isugu soo baxay suuqa xoolaha ee magaalada hargeysa iyagoona cabasho ka muujiyey tallaabadan uu qaaday murtad xasan gurgurte sheegayna in uu hadda siyaasadda ka dhex bilaabay gudaha suuqyada xoolaha soomaaliya oo furnaa tobannaan sano misna aan la kulmin wax caqabad ah waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer hargeysa oo ka hadlaya tallaabadan uu qaaday murtad xasan sheekh maxamuud ee uu heshiiska kula galay ganacsatada carabta ah neefka ka yimaada n f d iyo neefka ka yimaada kilalka shanaad iyo ka meel kasta ka yimaada ama bootaasu ka dhoofa ama degdaaba bulu ka dhoofa wax siyaasadeeya maanta ka hortow oo neefkaa maanta siyaasadeeya waxaa weeye waa xasan sheekh anoo magacaygu yahay cismaan yuusuf kana midana jeeblayaasha magaalada sayladda magaalada hargeysa waxaa weeyaan xoolaha soomaaliyeed in si la siyaasadeeyo ay ka madax bannaan yihiin xasan sheekh waxaan leeyahay waa xoolaha soomaaliyeed ah way madax bannaan yihiin kuwa birba xoolaha ka yimaada ka yimaada dhagax buur kuwa goday ka yimaada kuwa ka yimaada meel walba ka yimaada waxay ka dhoofaan seylada berbera lama siyaasadeeyo berbera annagaa la somalilan annagaa berbera annagaa lamatir ah cidano odhan kari mayso xoolu way madax bannaan yihiin soomaali oo dhan baa ku nool xasan sheekh waxaan leenahay arrinkaa waad ka dhacdee dibigoon dhaqan leh waxa weeyaan horta yaanu inkaar kugu dhicina waxaanu ku leenahay horta inkaartii nebi maxamed ilaahayaa kugu rido haddaad xoolahaa aad sii dayi weydo ilaahayaa kugu rido ilaahayaa kugu rido haddaad xoolaha siyaasad geliso siyaasaddii maymakay socotay socotay ee xoolihii madaxa madoobaa ee ummadda soomaaliyeed ka ganacsanaysay aad geliso siyaasaddii halkaa ka bilowday waxaannu ku leennahay annaga dekeddayada wax weliba way ka dhoofaan waanay ka dhoofi insha allah hadday maanta siyaasaddii halkaa kaa gashay aad baad u qaldan tahay murtad gurgurte oo wax walba jeebka ku shubtay inta uu joogo xilka riddada ayaa markan isku dayaya inuu macaash ka raadiyo suuqyada xoolaha iyo dekedaha dhoofinta isagoona cabashada shacabka dhigaha ka furaystay kana doorbiday inuu harcad xolahooda xaraashto islamarkaana dhaqaalaha ka soo baxaya jaabka ku shubto mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayey mu'asasad tacliimi ah oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaasi cismaan axmed duubow ayaa warkan inoo haya magaalada jilib oo ah magaalohu ay ku sii badanayaan goobaha waxbarasho ayaa dhowaan waxaa mar kale daaha laga rogay xarun cusub oo waxbarasho taasoo ka qayb qaadan doonto barashada diinta islaamka oo ugu horeeya qur-aanka kariimka iyo cilmiga sharciga munaasabada ayaa lagu furayey xarun cusub oo lagu magacaabo mu'asasada alfurqaan taas oo furitaankeedu ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale maamulaha mu'asasada alfurqaan ayaa sharaxaya waxyaabaha lagu baran doono mu'asasada مرحلة افتتاح مانتا أوفرينو تحفيظ الطلاب بالقرآن الكريم أهداف حاكلة كمدة ومؤسسات بيكسانيسا تربية جيل المستقبل وحاوهر مقرر كمركة القراءة والكتابة قضبك لبان والقرآن الكريم وحاكلة كمدة العقيدة وحاكلة كمدة الأحاديث النبوية وحاكلة كمدة الفقه وحاكلة كمدة السيرة وحاكلة كمدة الأذكار waxaa kaloo ka mid ah tawjiihaad tarbawiya haddaba in la badiyo mu'asasaadka noocaani oo kale ah ahmiyad intee la eg ayay u leedahay jiilka soo koraya mas-uuliyad intee la eg ayaase ka saaran maamulada wilaayaadka islaamiga sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ah culimmadii munaasabadda ka hadashay ayaa sharaxaya arrinkaasi kuwa guulaystay waa kuwa soo saari jiilkii ayaga bedeli lahaa allana yaqaanow khayr allahaasio dadka arrimahan ku fikiri ubadka maanta noo jooga iyo goobaha waxbarashada ubadkaa tiro badan waa in la badiyo goobaha waxbarashada ubadku maanta waxay diyaar u yihiin inay wax bartaan ummaddana inay wax barato waa inaan marka badinno goobaha waxbarashada weli waxaa la og yahay de annagu waxaan nahay umma muslima jihaadiya jihaadna waa ku jirnaa waxaa laakiin ayaan darro ah carruur aabbayaalkood gaalo ay dileen in ayagii loo diray wax soo baraan ummaddu xaq weyn bay ku leedahay dadka mas-uuliyiinta iyo walaayada kuwa furumaha jira ubadkooda annagaa mas-uul ka ah waa in loo diyaari walaayada u diyaariso goobo waxbarasho runtii waxaan soo gelaynaa xadiidka halkaa inooga qoran man khalafa khaasiyan fii ahli bikhayrin faqad ghaza waxaa munaasabadda furitaanka u ahayd mu'asasada alfurqaan ka hadlay nabadoonnada wilaayada waalidiin iyo waxgarad waxaase ugu dambeyn munaasabadda soo xiray alwaali cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo sidoo kale ka hadlay mas-uuliyadda qof kasta ka saaran in wax la baro dhallaanka soo koraya madrasadan waa madraso loogu talagalay in lagu kobciyo aqoonta iyo waxbarashada dhallaanka yaryar ee muslimiinta ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga si aqoontooda kor loogu qaado berrina loogu diyaariyo si ay u noqdaan jiil mustaqbalka ehel u ah ummaddan hoggaankeedii carruurtan ilaahay uu nagu irsaaqo ina siiyey waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala inagu deeqay carruurtan waa dhallaan ammaano inagu ah waxay ammaano ku yihiin labada waalid ee dhalay waxay ammaano ku yihiin maamulka markaa islaamiga meeshaa ka jira waxay ammaano ku yihiin hoggaanka dhaqanka waxay ammaano ku yihiin culammada macallimiinta taana marka waxay ku imaan kartaa in dhammaan aan iska wada kaashanno sidaan carruurta tarbiyadooda u wanaajin lahayn mu'asasada waxbarasho ee alfurqaan ayaa ku soo biirtay goobo badan oo waxbarasho waxaase laga sugayaa maamulka iyo macallimiinta inay ka dhabeeyaan ballanta ay qaadeen oo ah inay si dhab ah u gudan doonaan ammaanada ka saaran waxbaridda ubadka loo dhiibay madaxa maamulka gaalaraac ah ee isugu yeera hiiraan state ayaa si kulul uga hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray murtad samboloshe oo ah taliyaha maleeshiyaadka shahaadala dirarka ah ee kooxda ridada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo haya cabdulqaadir xuseen colow oo sheegta inuu yahay madaxa maamulka ridada ee isku yeera hiiraan state ayaa ka hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka kooxda ridada soomaaliya murtad cabdulaahi sambololshe kaasoo meel fagaareah ku sheegay in beesha uu ka soo jeedo booska ay ku leedahay kooxda riddada uu yahay la dagaalanka mujaahidiinta oo aysan wax kale ku lahayn kooxda riddada soomaaliya murtad cabdulaahi sambarolshe ayaa hadal uu dhowaan ka jeediyey magaalada maxaas ee hiiraan wuxuu buuq iyo hadalheyn ka dhex abuuray beesha uu ka soo jeedo taas oo keentay in siyaasiyiinta murtadiinta ee beeshaasi ka soo jeedaha ay si weyn uga hor yimaadaan hadalkaasi xawaalle sidiisaba hal mashruucu dalkan ku leh shaabla dir waay shaqadaas haddaad seegtiin horta mashaariic kaleeto idinku federaal maa leedihin idinku dalka ha kala taga maa leedihin shishee waddanka ha qabsada maa leedihin idinku waxaad leedihiin ganacsi iyo dhul laga ganacsada iyo beero la tacbaday adduunkala maa leedihin halkaa mashruuca leedihin mashruucan wadinka baabiin waxaan la wado qayladahana baabiinoyo cabdulqaadir xuseen culuw ayaa sheegay in hadalka sambarolsha uu yahay mid gef ku ah beesha isagoona sheegay in arrintaasi muujinayso halka ay dowladda xasan garguurte ka taagan tahay beeshaasi haddaan marka soo kala qaadanno waxyaabaha ku hadlay wuxuu yidhi waxaa tihiin la dagaalanka shabaab meeshaas oo keliya ayaad ku astaysan tihiin leanna wuxuu ka dhigay dad loo soo qaatay oo la keenay waddankan loo keenay in ay oo keliya la dagaalamaan shabaab mar hadduu yidhi federaalka dowladda federaalka waxba kuma leediin mar hadduu yidhi beero iyo dhul kuma lehidiin mar hadduu yidhi dhaqaale kuma lehidiin waxay ka dhigan tahay in oo dowladda federaalka ee soomaaliya ay leedahay gobolka ama dowlad goboleedka hiiraan isteed oo ka kooban laba gobol gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada sare ayna wax xaquuq leh ayna ku lahayn federaalkana aadan ka mid ahayn beere aadan tabcan karin dhaqaalana aadan samayn karin aanada ahayn dad u soo tartami kara soomaaliya aadan ahayn dad qaba kara madaxda sare soomaaliya ka mid noqon karo waxa ka soo baxa warkaas ka soo yeerana waa dowladda federaalka waxaan halkan caddaynaya halkan waad aragteen dowladda federaalka meesha maanta ay taaginta waad aragteen dagaalkii aad gasheen oo aad la gasheen shabaab iyo meesha maanta ku dhimaaday iyo meesha maanta taageen waad aragteen waxtarka la-aanta ay u geysteen dowladda xasan sheekh uu hogaaminayo dowlad goboleedka hiiraan state mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta murtadiinta ayaa caan ku ah aflagaadada iyo eedeymaha ay warbaahinta isku mariyaan waxayna arrintani ku soo aadaysaa xilli khilaaf ba-an uu hareeyey madaxda iyo saraakiisha kooxda murtadiinta ah kulan wadatashi ah oo looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga ee gado mar kale casaam carafaat ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulankan oo ahaa mid wadatashi ah oo u dhexeeyey guddii ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxgaradka waalidiinta iyo macallimiinta madarasada asalaama ee deegaanka tuulo barwaaqo ayaa ka dhacay gudaha deegaankaas kulankan ayaa laisku dhaafsaday talooyin ku aadan horumarka waxbarashada iyo sida loo tayeyn lahaa iyadana munaasabadan ay ka hadleen waxgaradka iyo waalidiinta iyo macallimiinta madarasada asalaama tacliintu iyo waxbarashadu waa nolosha ummadda weeye ee tarabiyada iyo ubadkanaga waa wax wanaagsan oo jiilkanaga iyo dadkanaga iyo awlaadanaga ay naga dhaxlayso inaan wanaag uga horkacno oo bay noogu imaadeen waana qaadanay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin salaanta islaamka waxaan ku salaamayaa xarakatu shabaab almujaahidiin maktabkeeda tarbiyata wa tacliim guddiga ay soo dirtay naguna soo booqday deegaanka toolo burwaaqo yaan salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida ay noo soo booqdeen ama ay noogu imaadeen baan ugu mahadcelinaa arrimaha ay noo keeneen oo duulimaad qaswatulfikri labaduba ah garab socdo in tarbiyada awlaadda iyo dadka islaamka dhammaanteed lagaala dagaalamo ah ay ka socdaan oo ka duulahayaan baan aad ugu mahadcelinaynaa waan ku garab taagannahay hadduu alla idmo waan ku garab taagannahay ka waalidiin haddaan nahay deegaanka toolo burwaaqo haddaan nahay arrintaas ayada abaan aad iyo aad u rabnaa khaasatan deegaankaanaga inaad soo laalaabataan oo soo laalaabataan magacayga waxaa layihahdaa cabdulqaadir ibraahim xasan ayaa layihahdaa waxaan ka mid ahay culimmada meeshaan mudarisiinta ka ah runtii meeshaan waxaan ku qaadanay dowra aad iyo aad qayim u ah annagana aan u baahnayn dadka iyo qof walba oo muslim ahna u baahan yahay anfici doontana qof walba oo muslim ah waxaan rajaynaynaa tan iyo tu kasii weyn kasii miro badan inuu ilaahayna gaarsiiyey nuurka iyo nimcada noo soo aftiintan ilaahay subxana watacaala cimri aan ku cun ilaahayna siiyo sidoo kale guddiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa tartan u qabtay ardayda madarasada asalaama ee deegaanka tulo barwaaqo kaasoo u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha musaabaqada waxay ka dhexaysaa wiilasha iyo gabdhaha madarasada assalaama lilibtidaa'i walicdaadi limadiinati tuulo barwaaq su-aasha koowaad oo ay gabdhaha nasiibka u yeesheen in la weydiiyo ayaa waxay tahay sida tan mataa yu'maru asabiyu bisalaati maca dikri daliil su-aashaas jawaabteeda gabdhaha ayay ku socotaa
gabadha jawaabtaas waa jawaab sax ah aalisaayaa yaa badin doona yaa maanta dhulka lagu jiidi doona hay wiilash su-aashiina waa mataa saqatat madiinatu harar alislaamiya altaariikhiya fi ayaadi alaxbaash annasraaniya
في فصل السابع 1308 هاي سؤال ويلش لو ويدي تاريخ ذاهيد جوابتي ay ka bixiyeen صح iyo khalad waxay tahay sheekh jawaabtaasi waa mid sax ah ما شاء الله بسم الله natiijada waxa la wada sugayaba wiilashu waxay heleen labaatan iyo laba darajo gabdhahana waxay heleen aaday u dadaaleen lix darajo oo weyn ay heleen saas waa in la weydiiyo muhiim baad marka hore annaga qalqal baa galnay gabdhaha waa dhibcay nagala hormareen su-aasha koowaad waan ugu istaagtay waana waan ku faraxsannaha inaan soo laabanno inaan guulaysanno aad iyo aad darasalaam waxaa u dardaarmayaa dadaalkiina dadaalku labaad sii dul saara dadaala insha allah guushu waa dhankeen tartankan wuxuu ahaa tartan diini iyo maadooyin ka baxayay oo wanaagsan siduu ku dhacayna waan ku faraxsannahay laba qolo way tartantaa balse qolo unbaa raysa maanta guusha xaggeeda waxay jirta wiilasha waana ka xumayn sidaas darteed annagoo ka xunbaadana waxaan rajaynaynaa inaan mar labaad uu tartan u dhaco wanaagsan oo annagana guusha xaggeenna u soo aado kulankan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay guddii ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay socdaal ku mareen degmooyinkii deegaanada wilaayada gedo iyagoona booqanaya iskuullada ku yaala dhulka wilaayada gedo warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u tahay warkii duhurnimo inta aan mid midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu